pilot project aanu diyaarinayba waxaan ku diyaarinay inaanu haweenka oo aan ogaanay in inta badan dhaqaalaha weliba small businesska soomaalida ay gacanta ku hayaan waxay gacanta ku hayaan hadiyo goor ale uu toos ugu noqdo qoysaskii iyo ubadkii uu toos ugu noqonayo ayaanu pilot ama project tijaaba ahaa aan ku samaynay laba ilaa tan dumara oo aan doonaynay laba qayb baan kula qaybinay qayb waxaanu siinay lacag yaro kooban oo aan doonaynay markaa business ay ku abuuraan qolana waxaanu nidhi maxaad u baahan tihiinoo xirfadan idin barnaa dabeetana iyagaa naga codsaday inaan barno dawaarka dabeetana dawaarkii markaanu barnay waxaa kaloon siinay qalabkii dawaarka laftigiisii makiinadii iyo mishiinkii ku shaqaynayeen iyo dhar laftigiisa oo hadee xijaabiyo iyo shiidad iyo waxay ku shaqaynayeen oo shaqadii markaa aanay noqonaysaa shaqadii aanay u horeysay marka ujeedka waa saan kuu sheegay waxa weeye haddii dhaqaalaheena laga soonko hoosta oo weliba xoog la saaro haweenka waxa weeyaan waxaa laga yaabaa in baahi fara badan oo guryaheena taalla ama faamiliga haysata inta badan in lasoo ka fargelin lahaa waxaan fulina waxa waxa weeyaan hadda haweenka aan tababarnay aan ku tababarnay markaa inay shaqaystaan dowladda hoosena waxa runtii waxay markaa u ballan qaaday inay siinayso meelihii ay markaa fadhiisan lahaayeen marka annaga waxaan isku raacinay tababarkii iyo shaqaduunu abuurnay oo ah farsamadii markaanu barnay idhahdeen waanu baranay dabeetana waa kan waxaad ku shaqaysanaysaa qalabkiina qaado farsamada iyo waqtane suuqa gal marka haweenkaasi ma ahayn dadka soo barakacay dabcan ha ha xaafadahaas bay u badan yihiin oo dawad ogtahay hadiga qofka bade barakacaha ayaa inta badan dhibta iyo saboolnimada ay ku badan tahay waa xaafadaha barakacayaasha wey dadkaa markaad soo xulanayseen maxaad ku soo xusheen horta kow horta waa haween qodobka koowaad oo rag maanaan rabin qodobka labaad waa haween agooma haysta oo agoomaha maadaama xubnuhulasha ay caawiso aan rabnay inaanay ku koobnaanin inay dee ilmihii wixii yaran u tuuranay ama sadaqadeed la siinayey ee qofkan de kafaalaqada usoo diray inaan usoo gudbino inaan isku dayno bal hooyooyinku inta shaqaysan karaysaa inay shaqa abuur aan u samayno marka saasaan ku doonay inay haween yihiin iyo inay haweenkaasi agooma gacanta ku hayaan oo camudi og tahay haddii ay noqdaan haweenkaasi shaqa abuurka aada u samayseen mid guulaysta maxaad kordhin kartaan dadka noocaas aada u kordhin kartaan warta waa su-aal fiican haashim waxay ku fiican tahay in de dadkii la garab taagnaado oo maadaama qofkan tijaabo ku jiro laftigiisii oo de dadkuna iskooda nooc maaha qaar baa dhigto laga yaabaa inay karti dara ku dhacdo ama ay khasaaraan lakiin anagu waxaan la garab istaagnaa waan ka warhaynaa sharar baan la galnaa kab baanu siinaa kab waxaanu siinaa ama dhaqaalaan siinaa ama raashin baanu siinaa ama maqartaa occasionska qaarkooda ciidoo kale iyo ayaan ka caawina caruurtooda kale inaan ciid iyo waxa aanu aanu siino si iyagana aan isku xidhnaano xaalkooda aan naga warhayno wixii aan siin karana inaanu siino marka pilotkii hore ee toban dumar ahaa ee kuwa runtii kuna dhihi jiray kuwaas ahaayeen oo aan waxa weeyaan dhowrkii bilood mar aan soo booqan jirnay isugu yeeri jirnay wixii haddaan lacag heli karna iyo haddaan raashin heli karnaba aanu dib u siin jirnay dabeetana de maanta yeeshay successful business yeeshay ama ganacsiyo heer saraa yeeshay oo qaarkood dee loo shaqeeya imka iyagaa loo shaqeeya qaar baa todoba qof oo shaqeeyaan qaar baa saddex oo shaqeeyaan qaar baa gawaari soo rarta khudrada qaar baa magaransahay laba bacarlale